barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo intaanan gaarin waa isniin sebtembarna waa saddex sanadka laba kun sideed iyo toban waxaa idaacadda idinla socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida dhallinyaro bilaabay inay kaalmo gaarsiiyaan dad ku dhibaataysan deegaano ka tirsan gobolka owdal waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waan idin haynaa farsamadii gacanta si fiican baan hadda u bartay alxamdulilah in baa ii dhimin mar dhowna macnaha waxaan aadi doonaa istaash towbar istaash oo la ii wadi doonaa istaashkaas markaan kasoo laabto kabacdi shahaadaan qaadan doonaa
waa cali cabdi oo ah nin oday ah isagoo weyn bilaabay inuu barto xirfadda korontada barnaamijka ayaan idinku haynaa waxaa sidoo kale barnaamijka inta aan ku guda jirno aad dhagaysan doontaan kaalimihii heesaha
ciyaarihii qodobo kalena waan idin haynaa marka horse kusoo dhawaada warkii dunida dab xoogan ayaa ka kacay madxafka ugu qadiimsan ee waddanka brazil kaasoo guud ahaanba baabiiyey u dabkaas madxafka ayaa jira laba boqol oo sano waxaana yaalay labaatan milyan oo shay madaxweynaha brazil michel temer ayaa sheegay in khasaaraha dabkaasi uu dhaliyey uu yahay mid aan la xisaabi karin ma jirto cid wax ku noqotay oo la sheegay gubashada madxafkaasi kaasoo uu dabka ka kacay xilli ay istaagtay booqashadii madxafkaasi islamar ahaantaasina uu ahaa mid xiran
laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee royters ayaa lagu xukumay min toddoba sano oo xariga gudaha dalka mayamaar kadib markii lagu eedeeyey in ay ku xadgudbeen qawaaniinta sirta dalkaasi wallon iyo kayaw zi ayaa waxaa la xiray bishii disembar ee sanadkii hore kadib markii ay dukumentiyo sir ah ka gudbiyeen laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska mayamaar oo ay kula kulmeen maqaayad ku taalla magaalada yongon dowladda mayamar ayaa u adeegsatay suxufiyiintani xeerka la yiraahdo xeerka sirta qaranka oo la qoray sanadkii kun iyo sagaal boqol labaatan iyo saddexdii xilligaasi oo mayamar ay ku jirta gacanta gumaystihii ingiriiska looguna yeeri jiray barma suxufiyiinta la xiray ayaa labaduba waxa ay beeniyeen in dembigan lagu soo eedeeyey ee ah in ay dukumentiyo sir ah qaateen kana qaateen saraakiishii hore ay wax ka jiraan wariyaasha ayaa sidoo kaleeto waxa ay soo tabinayeen gabadfallo ciidamada milatariga mayamaar sanadkii hore ay ka geysteen gobolka raqiin halkaasi oo lagu dilay boqolaal ka mida dadka muslimiinta ku dhowaad hal milyan oo ka mid ah dadka kasoo jeeda qoomiyadda royingaha ayaa waxa ay ka qaxeen gobolka raqiin kadib markii dalka bangaladesh oo xuduudda mayamaar ay wadaagaan ay halkaasi u qaxeen waa tahay subax wanaagsan waa xaggeenna subaxe xaggiinna inta afrikada bari nagala socota duhur wanaagsan dhallinyarada ku nool gobolka awdal ayaa waxay bilaabeen in howlo gargaar ay ka fuliyaan deegaano hoos yimaada magaalada loghaye ee gobolka awdal waxaa warbixintaasi ku saabsan abuurtaasi boorama kasoo dira waryaheenna haashim sheekh cumar good qaar ka mida ururada dhallinyarada ee ka howlgala gobolka awdal oo deeqa lacageed ka helaya qurbajoogta soomaaliyeed ee dalalka dibadda degan ayaa ku howlan sidii ay wax uga qaban lahaayeen deegaano laga soo sheegaya biyoyaraan taas oo ceelashii goobahaasi ku yaallay ay aaseen daadadkii xoogga lahaa ee ka dhashay duufaantii sagar ee ka dhacday gobolka awdal sagaaliyo tobankii mey ee sanadkan muxiidiin maxamuud aadan waa xogeyaha ururka dhallinyarada ee anfac waxaanan wax ka weydiiyey kaalmada ay deegaanadaasi haraadka laga soo sheegayo ee ka tirsan degmada loghayo ee gobolka awdal ay ugu gurmanayaan iyo halka ay ka soo gaadhay deeqdaasi anigu waa idi maxamuud aadan qaalib waxaanan ahay xogayaha ururka anfac foundation deeqdaasi waxay naga soo gaadhay gabdho soomaaliyeed oo aan ka koobnayn gobolka awdal laakiin ah gabdho soomaaliyeed oo ku nool dalka u k waxayna ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan haraad badan oo laga soo sheegayo goobihii ay berigii duufaantii sagar waxyeeleysay ceelashii halkaasi oo ay ugu talagaleen wixii karaankooga inay ka geystaan lacagtayna soo gaadhsiiyeenna waa lacag qadarkeedu dhan yahay afar kun iyo saddex iyo labaatan doolar waxayna ugu talagaleen ceelasha in wax kaga qabanno waxaana lagu wareejiyey habeen dhoweyd oo gabadh ka mid a walaalahaasi ay rays nagu wareejisay oo halkaan ku kulannay annaguna waxaan wadnaa imiga estimationkii iyo xog ururintii baanu ku jirnay shalay ilaa maanta waxaan rajaynaynaa insha allah ilaa caawa inay noo soo dhammaato xog ururintaasi kadib waxaan rabnaa ceel markaas hadda aan naloo soo sheego warbixintiisa badhaan hayna inaan ku bilowno oo ay dadka deegaankaasi ka faa'iidaysan doonaan insha allah waxayna rajaynaynaa inaanu sida u dhaqsaha badan leh warbixin ka keeni doono insha allah
xubno kale oo ka tirsan ururkan dhallinyarada ayaan wax ka weydiiyey in shaqada ururku ay tahay mid iskaa wax u qabso ah oo ay bulshada dhibaataysan ugu kaalmaynayaan iyo in ay faa'iidadoon yihiin magacaygu waa geele maxamed cabdilaahi oo ka mid a saraakiisha hay-adda samafalka anfac foundation walahi su-aashaada haddaan ka jawaabo waxa weeyaan horta aynu saan uga shaqaynaa waxa weeyaan waa si mutadaawanimo ah oo aan wax lacagaan ku qaadan marku shaqaynaa dadkaygana waan u damqanay oo aan u shaqaynaa annagana waa yaaragnima inoo noqonaysaa marka kolka horeba dee waanay kusoo jirnay dhallinyaradii gobollada galbeedka iminkana dhallinyaradii xaggaa si samafala oo mutadawacnimo ah umaan uga howlgalnaa oo dadkayaga aan diyaar unahay inaan mar kasta uga shaqayno saasaan uga howlgalnaa sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey inay mashaariic ka helaan hay-adaha caalamiga ah iyo in kale oo ay kaalmo ka helaan ganacsatada gudaha si ay ugu kaalmeeyaan dadkaasi dhibaataysan ee ay sida mutadawacnimada ah ugu shaqaynayaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdilaahi cabdi lagu noqlay sobaska haddii aan ka jawaabo su-aashaada ka urur ahaan weli maanu arag wax ganacsataa ama dowladda naga soo gaadhay laakiin waxa aan ku tiirsannahay waa qurbajoog bay u badan yihiin hay-adaha caalamigana weli waxba iyagu nagumay taakulayn taakulada ugu weyn laakiin waxaan ku tiirsannahay waa qurbajooga waxaan u xidhiidhnaa gudoomiyaha iyaga ururka ayaa gabadh ah markaa insha allah iyada ayay badanka wada xidhiidhaan oo iyadu dee markii horena waxay ka shaqayn jirtay howlahan oo in badan ay kusoo dhex jirtay marka maxaydaanay waxaan ku xidhiidhnaa waa sidaa
waxaan su-aasha haddii aan ka jawaabo waxaa jira sistamyo haykal ay ku bixiyaan dadkan downariska wax bixiya waxay ku bixiyaan waa sistamyo haykal jira annaguna maadaama aanu urur cusub ahayn waxaan isku dubaridanaynay qaabkii aanu ula xidhiiri lahayn hay-adaha caalamiga haddana way noo dhammaystiran tahay oo barboosladii hadda waan diyaarsannay waxaana ku rajo weynahay wixii ka dambeeya bishan hadduu ilaahay yidhaahday inaanu barboosaladii aanu u qoranno iyaguna waxay ku bixiyaanuun maaha urur baa jira ee kolley haykal iyo nidaam bay ku bixiyaan shuruudihii annaguna waan buuxinnay hadda wixii ka dambeeya insha allah bishan waxaan rajaynaynaa inaannu ka qayb qaadan doonno mucaahimaadka soo gaadhaya gobolka gudihiisa insha allah xaashim sheekh cumar good v o e boorama
dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o e xeryaha qaxootiga waddanka jabuuti waxaa ku nool kumanaan ruux oo ka soo qaxay soomaaliya qaarkood waxa ay barteen xirfado ay ku shaqaystaan dadkaasi waxaa ka mid ah cali cabdi cali caabiyaan iraahde oo aabba dhalay dhowr carruura oo qaarkoodna ay yihiin dhallinyaro wuxuu bartay isagoo weyn farsamada korontada uu hadda ku shaqaysto waddanka jabuuti waxa uu kula kulmay waryaha v o e sagaal siciid faarax oo sheekadan dhex martay
waan ka soo tagay jabuuti baan imid qaxooti baan galay toban sano ayaan qaxooti ku jiray kow iyo toban sano hadda marayaa sanadkana ugu faa'iido badanahay toban sano macnaha dee qaxooti meel nolol xun baan joogay laakiin sanadkana ugu faa'iido badanahay waxbarashaan galay ee waxbarashadeydana waxa weeyaan kooraan baan bartay sidii macnaha uwal awaan ba ahay il mugdi baan ku jiray mugdigana hadda waan ka baxay taasna waxaa ku mahadsan dowladda jabuuti iyo unicr
marka marka hore farsamo gacantii waxba maad garanayn qaxontigun baad ku dhex jirto iyagaa ku siinayeen waxaad u baahato hadda laakiin waxay ku bareen farsamadii gacanta
farsamadii gacanta si fiican baan hadda u bartay alxamdulilah in baa ii dhimin mar dhowna macnaha waxaan aadi doonaa istaash tababar istaash oo al ii wadi doonaa istaashkaas markaan kasoo laabto kabacdi shahaadan qaadan doonaa marka waxbarashadaasna anoo hadda da-deeda ay jirto konton sano waxa igu kalifay caruur fara badan oo in walaalahayga dhalay in aabahayga dhalay in aniga aan dhalay ayaan waxbarasho geeyey inay waxbartaan ayaan ugu talagalay ooy sidii mustaqbalka iyagana isu bixiyaan isu aabiyaan caruurta inaysan waxbarinayna markaa arkay iyo aniga waxbarasho aan galay anoo konton jira
eeshii caruurtii wax baran lahayn adig ku fariisin lahaayeen waxbarashaday diideen adaa baranaya markaa haa anaa wax baranahay anaa aruurtii macnaa anaaba anaaba dhaamaba hadda hadda waxaan rabaa markaan inta ka baxo inaan muqdisho ku laabto iskool aan u furo si qasab ah aan wax ku baro Ah, ilmiga aan hadda aan bartay ina iyaga aan baran rabaa si ay ku shaqaystaan ay noloshooda ay ku- ugu maarayaan marka dambe oysan dadba ugu shaqaynin sidaasaan doonaya waxaad tiri waxaan ahaa nin beeralaya Een, dadkeena soomaalida meel walbay joogaan ama jabuuti ama soomaaliya ama yurub meel walbay joogaan in badan kama haystaan fikrad ma garanayaan Een, maalin kasta subax kasta waa la cunaa waa lagu qadeeyaa qudaarta haddaad ii sharaxdo bal een, qudaartaad beeraysay iyo sida ay u kala baxaan iyo intay qaataan markay dhalayaan midhahooda
marka qudaarta aan wax kaaga sharxo qudaarta horta waxaa markii oo la beero oo ugu dhow oo iyuu macnaha rasikiisa kusoo gaaray begel begel baa la yihahdaa begel labaatan ishu ku baxaa markii geed miroodka aan ku tataabta geed miroodkana macnaha liin dhanaanto miraheeda marka aad ku rido dhulka horta sideedaba qudaarta biyay u baahan tahay haddaysan biyo lahayn qudaar ma jirto laakiin haddii biyo meeshu ay leedahay qudaar waa la helayaa biyaha naftarkiisa waxaa jira macnaha hal jiirgaan oo reerka ku filan oo hal jiirgaan oo magaciisa oo laga beeri karo reerka gudihiisa qudaar aad kaga daarid aad kaga noolan karto waa waa jiraa laakiin haddii biyo badan aad hesho adiga nolol baad haysataa nolol fiican baad haysataa qudaartu liindhaanta horta labaatan ishay kasoo baxdaa miraheeda marka dhulka lagu aaso labaatan ishay kasoo baxdaa geedka qumbaha la yiraahdo ama coconut dad sida u yaqaanin dadka ee, qumbaha la yiraahdo afar bilood iyo toban berigu kusoo baxaa dhulku ku jira intaas adiga waxaad isleedahay geedkan wuu bolole waad ku quursanaysaa asagana dhulkule ku jira afar bilood iyo toban beri halaa naagta asaayaga saaran tahay inta naagta asaayaga saaran tahay buu isagana dhulku ku jiraya marka waxa soo baxaya ma geedkiiba mise waa mirihii la cunayay mirihii la cunayay ma aha geedkii baa dhulka kasoo baxay udhiisiba ilaa iyo toddoba sanana waa sugaysaa oo macnaa oo- ama saddex sano haddii biyo fiican u haysto waa saddex sano iyo sh- iyo iyo bar haddii biyo fiican u haysan ilaa toddoba sano u gaaraya qumbaha ambahana haddii qolofta aad ka fiiqdo sideed asho ayuu kusoo baxaya geedku sideed asho uu- uu dhulka kaga soo baxaya haddii qolofta aad ka bixiso haddii qolofta aadad ka bixinina bil iyo iyo labaatan asho ayuu kaga soo baxaya ama laba bilood hadba sidii noqoto ayuu kaga soo baxaya oo marka cambaha markii la beeraya laftiisa ma la fiiqaa mise iyadoo isku dhigan baa lagu- baa lagu ridaa marka iyadoo isku dhegin aad wayso waad raagaysaa laakiin markii aad ka fiiqdo qolofka sideed ashuu kasoo baxaya koritaankiisna haddaad biyo haysatid laba sano iyo bar waad cunaysaa Si- ilaa saddex sano waad cunaysaa shan sano waa toddoba sano waa sideed sano waa toban sano waa ma jiraan haddaad biyo iyo daawo haysatid durbidayba macnaa adiga macnaa laba sano iyo bar ambihi wuu kusoo gaarayaa
mooska iyo liinta aynu mar kasta cunana mise ay ku baxaan
liinta iyadana waxa weye laba sano iyo bar ilaa saddex sano waaye magaciisa barbaaritaankeeda to oo hal sano ay ay ay lagu cunayna waa jirtaa markii geedka liinta lasoo gooyo oo meel biyo leh ama dhiiqo leh oo lagu talaalo oo ay soo fufto oo macnaa ay dhalitaan bilaawdid waa hal sa- sanad ay bar weeyaan taas jaa waa qaangaartay way dhalaysaa laakiin tan dhulka aad ku beerayso waa saddex sano laba sano iyo bar saas ayaa macnaa ay maraysaa haddii biyo durdura ay haysato ay ku dhalaysaa marka mooska sagaal bilood ayuu ku dhalayaa halaha naagta ay uurka leedahay ku dhalaysa ee isagana ku dhalayaa sagaal bilood ayuu ku bislaadaan mooska marka mooska waxa way abuur kala qaas eh ma laha alla ana kuma arkin laakiin unugyo ayuu leeyahay maanaa habad waxaad soo qaadanaysaa wax banooni la yihahdo banuunigaasaad beeraysaa cunugyuu bixinayaa cunugyadaas haddana sii bacrimaysa sii qaadaysaa meel kale sii geynaysaa marka mooskii sidaabuu ku badanayaa soomaaliya waxaan kasoo beeray laba kun iyo sideed boqol geed baan kasoo beeray oo moos aan ahayn oo saytuun iyo lindhanaan iyo ambe iyo waxaas u jira iyo isbaandhees iyo waxyaabahaas baan kasoo beeray marka marka xabxabkao kale bisuu ku baxaa
hahabka iyo waxaa la yirahda kuwaas geedgaab baa la yirahdaa lindhanaanta habhabka eh, lindhanaanta ma ahe, habhabka tomaadka iyo bocorka waxyaabaha lamid ah basbaaska geedgaab baa la yirahdaa iyo digirta saddex bilood ay ku bahan kuwaas
kaasi waxa uu ahaa cali caabe oo xirfadle wadanka jabuuti ku dhaqan kana mid ahaa qaxootiga soomaaliyeed ee wadankaasi ku sugan wuxuu la hadlay wariyaha v o a sagaal siciid faarax dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno markan waxaan idiin soo qabanaynaa fanaanada kaltuumbacado
waqti inuu cajab yahay wax mustii lama garan qiimo cud ku leeyahay isagoo la cayro ma garan in waqtigu cajab yahay wax mustii lama garan qiimo cud ku leeyahay isagoo la cayro ma garan laxaad caafimaad qaba curyaan heetiya garan dharlaaniyo caruurnimo ducii dhoobayba garan laxaad caafimaad qaba curyaan heetiya garan dharlaaniyo caruurnimo ducii dhoobayba garan adna camal haboono inaad kalana caaqila iyo hanaad codkaraho isinima ku canabaxay indigayga laabte dadba kacalmada iyo ku caashaqagari adna camal haboono inaad kalana caaqila iyo hanaad codkaraho isinima ku canabaxay indigayga laabte ragba kacalmada iyo ku caashaqagari ugu inuu cudoo yahay cidjiilaal hela garan in coolaadu halis tahay inuu cadow qabtaa garan ugu inuu cudoo yahay cidjiilaal hela garan in coolaadu halis tahay inuu cadow qabtaa garan aayadaha cibrada sida caalimkii dhigta garan waalidiyo calaamtii agoona
codkaasi kaltuumbacada intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa idaacadda duhurnimo ee v o a washington idinkaga imaaneysa markana bal dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa barbarkeyga midog fadhiyay jamaal haddii bal qodobadii ugu waaweynaa ciyaaraha
aad baad umahadsan tahay zaara dhegeystayaasha waxaan xusuusinaynaa kulmadii shalay la dheelay horyaalka dalkaasi ingiriiska iyo dalalka kale ee yurubta qaarkeed ha yeeshee aynu ku horrayno dalka sbain kulamo xiise badan ayaa dhacay waxaana kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta ee barcelona ayaa waxa ay ku barbartay naadiga weska waxaanay kaga adkaatay siddeed gool iyo laba gool oo naadiga kubadda cagta barcelona ay guusha ku raacday siddeeddaasi gool afar ka mid ah waxaa dhaliyey ciyaaryahanada louis suarez iyo sidoo kale lionel messi oo min laba gool kala qaybsaday halka ciyaaryahanada osman dambele raketich iyo albaba ay iyaguna goolal dhaliyeen goolka siddeedaadna waxa uu ahaa mid ay iska dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee weska laba gool ayaa la dabadhaafiyey golwadaha naadiga kubadda cagta ee barcelona inkastoo goolka sidoo kale barcelona loogu hormaray kulankaasi kulmada shalay dhacayay kulmada kale ee dhacay haddaan sidoo kale idin dulmarno waxa ay kooxuhu isku arkeen naadiga real betis waxay gool waxba kaga adkaatay naadiga sevilla naadiga esbanyol iyo deportivo alaves oo wada kulmayna laba gooli gool naadiga esbanyol ayaa guuldarro la kulantay valencia iyo leventena laba iyo laba bareejaha ayay ku kala baxeen zeeriyaada dalka talyaaniga naadiga fiorentina ayaa gooli waxba kaga adkaatay udinese keba verone embolina goolla'aan bareejo ayay ku kala tageen atlaana iyo kaleri gooli waxba naadiga atlaanta ayaa lagu awudroonaaday torino waxa ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga isbaal lazio waxa ay guul ay aad ugu dhibtootay ka gaartay naadiga frosinen waxaanay kaga badisay gooli waxba zamdoria ayaa guuldarro duldhigtay naadiga napoli waxaana naadiga napoli looga naxsaday oo looga awudroonaaday saddex gooli waxba saswala iyo janwana shan gool iyo saddex gool naadiga saswala ayay ku awudroonaatee horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee yuventus oo saddex kulan oo ciyaartay iska leh sagaal dhibcood saswala ayaa toddoba dhibcood iska leh fiorentinana lix dhibcood ee iska leedahay spaal napoli waxay leeyihiin min lix dhibcood atlana iyo inter iyo emboli rome waxa ay min leeyihiin min afar dhibcood horyaalka dalka ingiriiskana kulamo kale oo xiiso badan ayaa dhacay naadiga kubadda cagta manchester united ayaa dib ugu soo laabatay guusheedii waxaay ka adkaatay naadiga banley ciyaaryahanka romala lukaku ayaa laba gool oo naadiga manchester united ku badisay u dhaliyay daqadihii toddobaylabaatanaad iyo afartan iyo afaraad waxaase marcus rashford laga saaray ciyaarta daqiiqadii kow iyo toddobaatanaad markii ay maraysay markii uu khalad sameeyey sidoo kale ciyaaryahan paul bogba ayaa rigoore ka khasaariyey naadiga kubadda cagta manchester united watford waxa ay laba gooli gool guuldaraha duldhigtay naadiga tottenham hatsbar waxaana guuldaradaasi naadiga tottenham soo gaartay ee noqonaysa tii ugu horreysay horyaalka dalkaasi ingiriiska ee xilligan uu socdo kadif ayaa waxa ay guuldar kala kuntay naadiga arsenal oo saddex gool iyo laba gool naadiga kubadda cagta arsenal ayay ku abdoonaatay ciyaaryahanada mustafi iyo sidoo kale abumanyig ayaa laba gool u dhaliyey ciyaarta qaybihii hore waxaa ku furay shaqadri mustafi daqiiqadii koo iyo tobanaad waxaase barbariyey kamarasa oo naadiga kubadda cagta kadif u dheela abumayag ayaa u dhaliyay daqiiqadii lixdan iyo labaad oo laba gool iyo gool ka dhigay word ayaa daqiiqadii toddobaatanaad laba laba ciyaarta ka dhigay waxaase guusha goolka ay naadiga arsenal ku gaartay u dhaliyey daqiiqadii koo iyo siddeetanaad ciyaaryahan lagazet noqdayna ciyaartooygii ciyaarta xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas inoo joogto
hagaag jamaal axmed cusmaan aad ayuu u mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha asaga ayaa isugu kaay soo duway halkana ka soo jeedinayay halkaasi aad nagala socotaan weli waa washingtone markanna bal dhinacii heesaha aan dib u eegno waa maxamed suleymaan tubec
waqtiyow dhul omoson wakhtiyow dhul omoson webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtuu ubax macaan dhale omoson wakhtiyow dhul omoson webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhibtu ubax macaan dhayaa u roonayn dhalinyaro intaanay dhaayahaa roonayn dhalinyaro intaanahay dhaayaa u roonayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban dharaaro waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban dharaaro amaanu dhabka ahayn rabbi naxariista jannaha ka waraabiya kaasi wuxuu ah maxamed salebaan tubaac iyo heestiisa waqti waxay gunaandu ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta saare cabdixamiid iyo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo afarta galbnimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqldamo xiise la nabadgeliyo
araggaba ka dheere agtayda